bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeennii labiyo sagaashanaad kitaabkii siirada ahaa ee raxiiq ilmakhtuum weli waxaan ku jirnaa markii rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu hijrooday magaalada madiina sukaanu lmadiinati wa axwaaluhum cinda alhijra dadkii uu rasuulku madiine ugu tegay ee saddexda ahaa asxaabtii oo muhaajiriin iyo ansaara wixii caraba oo u dhashay madiine oo aws iyo khasraj ah oon weli soo islaamin oo weli mushrikiintoodii iyo yahuuddii magaalada iyo agaagaarkeedaba deganayd arrintaas ayaan ka hadlaynay darsigana taas ayuu ku saabsan yahay wa kaana wuxuu ahaa haadaa kaas haadaadu waxay ku dhacaysaa bulshadii islaamka ee magaalada madiina laga dhisayey ee tashriiceeda iyo qawaaniinta ay ku soconayso na qur-aanka uu ahaa fuliyaha iyo fasiraha na uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo hogaamiyaha asxaabtuna ay ahaayeen mawaaddii ama qalabkii lagu dhisayey qalab dhismeedkii bulshada iyada wa kaana wuxuu aha haadaa kaas oo dhismihii acdama maa shayka ugu weyn ee ugu culayska badan shaygaasoo waajahahu rasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama uu rasuulku wajahay ee rasuulka ka hor yimid binisbati lilmuslimiina haddii loo eego muslimiinta wa huwa dhismaha la dhisayo bulsho islaamihii alhadafu waa ujeeddada al asmaa ee ugu sarraysa waalmatlabu waa waxa la raadinayo iyo muraadka muraadka matlab waxa la dalbayo ee la raadinayo ama muraadka annabiilu ee qiimaha badan nabiilka waxaa la yidhaha wixii aad iyo aada u qiimaha badan almaqsuudu ee isaga loo jeedo waxa loo jeedo maqsuud inaba waan idhaahnaa maqsuud waxa loo qasdayo ee loo jeedo waxaa looga jeeday min addacwati alislaamiya dacwada islaamka warisaalati almuxamadiya iyoiyo rasuulnimada nabiga ujeeddada ugu weyn ee laga leeyahay waa in bulsho islaama la dhiso oo iyadu islaamka xambaarta dadkana gaadhsiisa wa macluumun waxaa la ogyahay annahu sheekadu inay tahay laysa ama annahu bulsho islaam ahoo la dhiso laysa inuusan ahayn biqadiyatin daari ah arrin degdega inaysan ahayn arrin degdegahoo degdeg ku fulaysa inaysan ahayn taasoo tatlubu rabta al isticjaala degdeg bal iska dhaafixiya iyadu qadiyatun waa arrin asiilatun oo asal ah iyadaa asalkii ah iyadaa asiil ah asal baynu idhaahnaa innagaba iyadaa asal ah iyadaa gunti ah iyadaa gunta arrinta dhan iyadaa ah saldhigii iyadaa ah waxaa rabtaba dheh taasoo taxtaaju u baahan ilaa aajaala ilaa aajaalin xilliyo badan wakhtiyo dhaadheer u baahan wey nacamhaa kaanad waxaa ahayd hunaaka halkaa waxaa jiray qadaaya umuuro daari'atin oo degdegahoo tatlubu dalbanaysa oo rabta alxalla furdaamin alcaajila oo degdega walxakiima oo weliba xikmad badan ahamuhaa arrimaha ugu muhiimsanna waxay ahayd ana almuslimiina inay muslimiintu kaanuu ahaayeen calaa qismayni laba qaybood muslimiinta naftooda oo la rabay inay bulshadaha islaamka ay dhisaan si islaamkana ay u difaacaan islaamka iyagu ay u xambaaraan islaamkana ay u fidiyaan ilan waxa islaamka ina soo gaadhsiiyey waa iyagii rasuulku markuu geeriyooday yaa qaaday islaamka dadkii uu dhisay asxaabtii uu dhisaybaa yaa meel walba geysay iyagiibaa meel walba gacanba usoo gudbinaysay ilaa uu naga soo gaadho nasiibkeena marka laba qaybood bay ahayn qismun qolo kaanuu waxay ahaayeen fii ardihim dhulkoodiibay joogeen wa diyaarihim guryahoodiibay joogeen wa amwaalihim xoolahoodiibay dhex joogeen laa yahumuhum hami iyo murugo iyo walwal kuma hayso laa yahumuhum walwal kuma hayso min daalika intaa midna yacni dhulkoodii dhul iyo guri iyo maal midna walwal kuma hayaan ilaa maa yahumu rajula qofka ama ninka waxa walwal ku hayo oo wahuwa fi wahuwa aaminun fii sirbihi isagoo gurigiisa aamin iyo nabad ku ah kolay walwalguu jiraa wix uu ka walwalo bas bay ka walwali jireen wahum kuwaasu al ansaaru ansaar weeye laakiin iyaguna dhibaato kaley qabeenoo maxay tahay dhibaatadaasi wa kaana waxaa baynahum dhexdooda tanaafurun colaad ayaa ahayd mustaxkamun oo xididaysatay colaad gun ahoo soo jireen ah guun ahoo soo jireen ah wa cadaa-un iyo colaad isnacaybsho oo musminun soo jireen ah mundu amadin baciidin ilaa muddo dheer soo jiray ayaa dhexdooda tiila iyana aws iyo khasraj niman isku soo baaba-ay bay ahayn wa qismun aakhara qolo kale oo muslimiinta ka mid yihiin faatahum waxaa ka tegay oo dhaafay oyna farakuhayn kullu daalika intaasoo idil magaaladoodii ma joogaan arduhum dhulkoodii ma joogaan wa diyaarahum guryahoodiina ma joogaan wa amwaalahum hantidoodina ma haystaan intaba way ka faramadow yihiin wanajow waxay la soo badbaadeen oo keliyata bianfusihim lafahooda unbay waxay ula soo badbaadeen ila almadiinati magaalada madiina wahum kuwaasi almuhaajiruuna waa nimankii qaxootiga ah ee soo hijrooday falam yakun ma uusan ahayn lahum iyaga malja-un gabbaad wax gabbaad ohay lahayn malja meesha gabbaadka a layidhaah malja-un wax gabbaada maysan lahayn oo ya-wuuna ilayhi ay ku gabbaadsadaan ama ay u hoydaan meel gabbaad ohay u soo hoydaan ma aysan lahayn walaa camalun wax shaqo ah ama hawl ah ama camal ana maysan lahaynoo yaksabuuna bihi ay ku kasbadaan ay ku shaqaystaan maa yasuddu wixii markaas awda xaajatahum baahidooda ama daboola maa yasuddu wax daboola xaajatahum baahidooda wax shaqo ah oo ay ka kasbadaan wax baahidooda daboolana maysan haysanin walaa maalun wax kaashahoo xoolo ay wateenna ma jirinoo yabluquuna bihi ay ku gaadhaan bihi maalka ay ku gaadhaan qawaaman inta ugu yar ee lagu noolaan karo oo min alcayshi nolol ah qawaamku waxa weeye waa waxa ugu yar ee lagu noolaan karo wa kaana wuxuu ahaa cadadu haa-ulaa'i kuwaa iyaga a tiradoodu allaaji-iina ee qaxootiga ihi hayru qaliilin wax yar ma ahayn mid yar ma ahayn maalin walba way soo badanayeen uma haddana kaanuu waxay ahaayeen yasiiduuna kuwa soo badanaya yowman fa yowman maalinba maalinta ka dambaysa yay soo badanayeen maxaa jira id sababtay u soo badanayeen waxa weeye kaana wuxuu ahaa arrintu qad udina qad uudina qad uudina ow qad uudina kii lagu aadaamay oo la naadiyey weeye lagu dhawaaqay oo la iclaaniyey qad uudina kii lagu baaqay ee la iclaaniyey bilhijrati inuu soo hijroodo likulli man ruux kasta oo aamana billaahi wa rasuulihi ilaahi iyo rasuulkiisa rumeeyey marka way soo badanayaan dabcan hadday sidaas tahay wa macluumun waxaa iyadana la ogyahay oo maragmadoon ah oo in laysu sheega aan waxba u baahanayn ama hoosta laga xariiqo ana almadiinata magaalada madiina lam takun inaysan ahayn calaa tharwatin hanti daa'ilatin oo weyn mid ku fadhida inaysan ahayn magaalo dhaqaalo weyn lana inaysan ahayn iyadana arrin la ogyahay bay ahayd taasi markay dhacday fatazaczaca waxaa ligligtay miisaanuha tijaari miisaankeedii dhaqaale wuu ligligtay maxaa jira awalba isagoon xoolo badan uusan oolin markay intaasoo ruuxan waxba haysanayn timaado ay u baahan yihiin waxay cunaan iyo waxay cabbaan iyo hooy ay u baahan yihiin hadda waxaa la wadaagayaa waa wixii horu yeegle uun meel kale ka imanaya ma jiraan wa fii haadihi saacati saacadda iyada ah xilligaa isaga ah alxarijati ee khatarta ah yaa qaamad haddana waxaa istaagtay qaamad waxay isu taagtay alquwaati xoogagii almucaadiyatu lilislaami ee islaamka la colka ahaay waxay isu taagto ay samaysay bishibhi muqaatacatin cunaqabatayn wax u eg iqtisaadiyatan oo dhaqaale cunata cunabata cunaqabatayn dhaqaale ayay ku sameeyeen cunaqabatayntaasoo qallat ay yaraatay liajlihaa iyada daraade daraaddeed almustawradaatu wixii lasoo dhoofinayay ee magaalada soo gelayay wixii magaalada mustawradka waxaa la yidhaha wixii magaalada la keeno ee dibaddeeda ka yimaada watafaaqamat marka waxaa fasastay oo faraha ka baxday oo sii xumaatay adduruufu arrimihii arrimihii dhaqaale yaa xumaatay qola marka kuwaasay ahaayeen waa muslimiintii xaaladooduna xaalad sahlad sahlan maysan ahayn qolada labaad waxaa weeye wa ama alqowmu athaani qolada labaad wahum iyagu almushrikuuna waa nimankii mushrikiinta ahaa ee min samiimi qabaa'ili lmadiina qabiilooyinkii madiina deganaa ee dhaladka ahaa falam takun maysan ahayn lahum iyaga saytaratun gacan sare oo maamul oo xukun oo awoodeed calal muslimiina muslimiinta ma aysan ku lahayn oo muslimiinta ayaa ka awood badnaa oo dadka islaamay ee ansaarta ahaa madaxdii ayaa u badnayd wa kaana waxaa ahaa minhum iyaga waxaa ka mid ahaa kuwaas weli mushrikiinta ah ee reer madiina man qolo ayaa ka mid ahaa yatakhaalajuhu uu dhexulxulayo yatakhaalajahu uu dhexulxulayo ashukuuku shuk shaki shaki bay qabaan oo ilan diintan diintan ma gashaan mase tii horaad haysataan saas yatakhaalajuhu shukuuku waa sidaas shakiyo ayaa sidaas u xulxulayay oo wayataradadu ku noqnoqonayay oo maxay shakisan yihiin fii tarki diini l aabaa'i abbayaal iyo awowyo diintooda inay ka tagaan shaki ku saabsan iyo inay diintan cusub galaan ayaa naftooda sidaas ugu laalaabanayay walam yakun ma ahayn qoladaasi walaakin hase atee lam yakun muusan ahayn qolada noocaasi yubtinu kii caloosha ugu haya oo ugu qarsanaya alcadaawata colaad walkayda iyo shirqool iyo dhagar did al islaami oo islaamka kasoo horjeeda oo did ku ah iyo walmuslimiina muslimiinta ma aysan ahayn koox badan dadku say u badnaayeen walam tamdi mana gudbin calayhim iyaga muddatun tawiila muddo dheeri ma gudbin xataa aslamuu ilaa ay ka wada soo wada islaamaan wa akhlasuu diinahum ay u khalisaan ay u gaar yeelaan diintooda lilaahi ilaahi subxaana wa tacaala marka intoodii badnayd oo dhan way soo wada islaameen in yaroo munaafiqiina ayaa hadhay wa kaana waxaa ahaa marka kuwa mushrikiinta ah ee qabaa-ilka dhaladka ahee reer madiina ka mid ah awsiya khasraj waxaa ka mid ahaa man qolo ayaa ka mid ahayd yubtinu caloosha ku qarsanaysa shadiid al ixan ee nacaybsho nacaybsho ta ugu daran nacaybshaha ta ugu daran iyo caloosha ku haysteen iyo wal cadaawati colaad waa isku wada mid ixan iyo colaad iyo waa isku wada mid uun cadaawo iyo waa isku wada mid nacaybsho iyo colaad didda rasuulilaahi rasuulka ilaahayna ay u hayaan colaadaas iyo walmuslimiina muslimiinta walaakiin hase ahatee lam yakun maysan ahayn qolyahaas colaadda iyo ciilka ugu haya nabiga rasuul nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo muslimiinta caloosha ugu haya maysan ahayn yastatiicu kuwa awooda an yunaawi'ahum inay ka hor yimaadiin oo si badheedha ay uga hor yimaadiin awood maysan u lahayn bal iska dhaafe inay ka hor yimaadiina kaana wuxuu aqooladaasi mudaran miday dani ku qasabtay ilaa idhaari lwuddi kalgacalo inay muujiyaan aan ka dhabahayn iyo wasafaa'i iyo niyad wanaag nadaran sababtuna maxay tahay nadaran ila duruufi marka loo eego maaragtay xaaladdii markaa taagnayd iyo awoodda ay muslimiintu ku leeyihiin magaalada wa calaa ra'si haa-ulaa'i kuwaana waxaa madax u ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul ninka la yidhaaha colaadda waxyaabahu u qaaday waxaa ka mid a faqad kaanat waxay ahayd al awsu walkhasraj labadaas lafood ee waaweyn ee carabta ah ee magaalada madiine iska lahaa iyagu waxay ahaayeen ijtamacuu kuwa ku heshiiyey oo isku raacay calaa siyaadatihi inay madax ka dhigtaan bacda xarbi bucaath dagaal lagu hoobtay oo bucaath la dhihi jiray oo dhacay dabadeed markay intay heshiiyeen ay wada hadleen yay dhaheen aan heshiina ninkaan aan madax ka dhiganno walam yakuunuu ma aysan ahayn weligood weligood ijtamacuu kuwa ku heshiiyey calaa siyaadati axadin ruux inay madax ka dhigtaan qablahu isaga ka hor wa kaanuu waxay ahaayeen qad nadamuu kuwa taxay xadhigga marka la taxayo samaarkan tusbaxa marka la taxayo yaa nadmiga la yidhaah nadmiga kaasaa la yidhaah marka wixii la midahoo dhan oo la isku wada toltolo oo wax kala duwan oo laisku geegeeyo oo laisku aadiyo yaa nadmi la yidhaah waqad kaanu waxay ahayd nadamu kuwa taxay oo u tolay haddaa rabto waad dhihi kartaa lahu isaga alkharza xariirtii baa loo tolay xariir xariirtii baa loo toltolay liyutawijuuhu si ay u caleema saaraan oo taaj marka ruuxa la caleema saarayo ee madax laga dhiganayo inagoon caanaan ku shubnaa laakiin dadadka kale madaxa ayaa waxaa loo saaraa wax qiimo badan oo taaj ah oo xariir ah marka ninkan xariir baa la huwinayo liyutawijuuhu si ay u caleema saaraan oo xariirtaas loo huwiyo oo wayumli wayumallikuuhu melig ay uga dhigtaan wa kaana wuxuu ahaa ninkaa la yidhaha cabdulaahi ibnu ubayi ibnu salool wuxuu ahaa calaa washaki mid qarka u gaadhay an yasiira inuu noqdo melikan boqor calaa ahli lmadiinati wa kaana wuxuu ahaa calaa washaki an yasiira inuu noqdo boqor melikan boqor calaa ahli lmadiinati inuu u noqdo ayuu qarka isagoo u joogaa waxaa dhacay id markaa buuqita waxaa lagu soo kadiyey uun bimajii'i rasuulillaahi rasuulka ilaahay imaatankiisii sala allahu caleyhi wasalam magaalada madiine u yimid wansiraafi qowmihi iyo cabdulaahi ibni ubayi ibna salool tolki iyo qoladiisii oo ka wada leexatay oo ka dareertay canhu xaggiisa ka dareertay ileyhi xagga rasuulkana u dareertay isagoo keligii meel taaganbuu is arkay madaxnimadiisii halkaasaa ugu dambeysay fa kaana cabdulaahi wuxuu ahaa cabdulaahi ibni ubayi ibna salool yaraa kii u arka annahu rasuulku sala allahu calayhi wasalama istalabahu inuu ka dhacay almulka boqortin boqortinimadii inuu ka dhacay uu isagu boqor noqday saasuu u arkayba saasuu u dhigayay arrinta dhanba boqortooyadiisii u bislaatay nin isagoo ka xoogay saasuu u arkayay istalabahu kii ka dhacay istilaabka waxaa la yidhaahdaa furashu markii wax lagaa furto marka dhar lagaa furtay iyo alaab lagaa furtay waxaad wadatay marka waa dhac guud istalabahu mid furtay almulka boqortooyadiisii nin ka furtay sidaasuu isu arkay fa kaana wuxuu ahaa yubtinu kii caloosha ku qarsada shadiida alcadaawati cadaawad iyo colaad iyo nacaybsho tii ugu darayd didahu rasuulka sala allahu caleyhi wasalam walamaa markii ra u arkay ana duruufa in xaaladuhu iyo meeshay arrintu maraysaa laa tusaaciduhu inaynan ku caawinaynin gacan ku siinayn ayna u suurtagelinayn calaa shirkihi inuu kusii sugnaado shirkigiisii maxaa jira dadki o dhan way wada islaameen wa annahu isagu sawfa yuxramu in laga hoojin doono oo laga qadin doono baqaaya alcizi washaraf waxa uga sii hadhay cizi iyo madaxnimo iyo sharaf waxa uga sii hadhay inuu xataa waaye iyo wamaa yataratabu calayhima labadaa markii uu waayo ciziga iyo sharaftii markuu waayo waxaa ka dhalanaya oo maya labadaas waxaa yacni wixii ka soo hadhay inuu weli kusii dheganaado wa annahu isagu sawfa yuxramu in laga qadin doono baqaaya alcizi washaraf ciziga iyo sharaftii wixii kasii hadhsanaa iyo wamaa yataratabu calayhima wixii labadaas kasii dhalanaya oo min manaafici dunya addunyada min manaafici alxayaati addunya addunyadan dhow ama liidata masaalixdeeda iyo wanaaggeeda intaa markuu arkay buu adhar alislaama islaam ayuu muujistay aan ka dhab ahayn bacda badrin bader kadib isaga marka ayaa wuxuu ahaa wax nifaaq bilaabay islaamka dhexdiisa ninkii nifaaq bilaabay daahiradaas khatarta ah ninkii bilaabay isagaa ka wa maxaa jira maka markii la jiray nifaaq ma jiri jirin maxaa jira nifaaq wuxuu dhashaa ruux aan islaamin oo raba inuu gaalnimadiisa ku noolaado arkayna gaalnimada uu ku nool yahay inayna faa-iide ugu jirin marka raba inuu intuu islaamnimada qarsado gaalnimo islaamnimada muujisto gaalnimadiisiina uu muujisto gaalnimadiisiina uu qarsado dheh gaalnimadiisiina uu qarsado islaamnimana uu muujisto si markaas uu dana ugu gaadho markaana waxay suurowdaa oo keliyata markuu islaamku xoog leeyahay islaamku markuu daciif yahay nina uma baahno inuu nifaaq noqdo munaafiq inuu noqdo allahuma waxa weeyaan markii oo kuwan jawaasiista iyo dhexgelaya maaragtay muslimiinta dhexgelaya si ay sir uga ogaadeen kuwaasaa iyana islaamka muujista iyaga oo weli gaaladoodii ah walaakiin hase atee baqiya ninkii wuxuu ku hadhay mustabtinan mid qarsanaya oo caloosha ku haya alkufra gaalnimo fa kaana wuxuu ahaa laa yajidu kii aan arkin oon helin majaalan boos ama fursad oo yakiidu fiihi uu dhagar ugu sameeyey shirqool birasuulilaahi rasuulka ilaahay uu shirqool ugu sameeyo sala allahu calayhi wasalam iyo wabilmuslimiina muslimiinta uu shirqool ugu sameeyo kii aan helin fursadba ilaa hadduu helo wayatiihi wuu la iman jiray wa kaanu waxay ahayn asxaabuhu nimankii isaga saaxiibadii ah oo min aru'asaa'i iyaguna madax ah kuwii golihiisii golihiisii wasiirada nimankii uu lahaa goor dhow haddaan aniga madax noqdo uu jagooyinka u dhiibaya wey wa kaana waxay ahayn asxaabuhu nimankii saaxiibadii ahaa oo min aru'asaa'i iyana madax ah alladiina kuwaasoo xurimuu laga qadiyey oo laga hoojiyey almanaasib almarjuwa jagooyinkii rajada laga qabay jagooyinkii rajada laga qabay fii mulkihi markuu isagu boqor noqdo kuwaasna waxay ahaayeen yusaahimuunahu kuwii kala qeyb gala munaafiqnimadan iyo colaadan iyo dhagartan iyo shirqoolka shirqooliya rasuulka iyo muslimiinta kuwo kala qeyb gala ayay ahaayeen wayadcamuunahu kuna taageera fii tanfiidi khitatihi qorshayaalkiisa fulintooda ama meelmarintooda ayay kana kagalana qeybgeli jireen kuna taageeri jireen wa rubamaa waxaa iyaduna dhici kartay waxaa dhici jirtay warubama waxaa suurtagal ahayd kaanuu inay ahaayeen itakhiduuna kuwo ka dhigta bacda shabaabi dhallinyarada qaarkeed wasudaji lmuslimiina iyo kuwa muslimiin ahoo maskax gaabni ahoon caqli badnayn camiilan inay ka dhigtaan kuwa iyaga dabadhilif ahoo u shaqeeya litanfiidi khitatihim qorshahooda si ay u meelmariyaan ay u fuliyaan bay u adeegsan jireen min xayu laa yashcuruun oo min xayu laa yashcuru isagoon ogeyn uusan dareemaynin iyagoon dareemayn bay mararka qaarkood muslimiinta intay kuwooda maaragtay masxagaamnida ah ee sudajka ah een hoos u qodnayn ayay ka faa-iideysan jireen weligeedna sidii unbay u dhacdaa qolada saddexaad marka aynu u nimaadno waa yuhuudi yuhuudna markaad aragto oo islaamku uu ka hadlayo warka ugu dheer iyagu geliyaa iyagii munaafiqiinta markasta waxaa la is waxaa la is sheegaa oo la isku celceliyaa oo laga hadlaa suuratulbaqara markay bilaabatay muslimiinta waxay uga hadashay dhowr aadood afar aadood miya gaaladu caddaysatayna saddex aadood munaafiqiintana waxay uga hadashay saddex iyo toban miya mise koob iyo toban yuhuuddana haddee suuradda nuskeedba wax ku dhidhow bay uga hadlaysay marka kitaabkana waa sidii oo kale warka ugu dheer wuxuu kaga hadlay yuhuudda markuu saddexdan qolo ka hadlayay ama alqowm qowmu thaalithu qolada saddexaad wahumal yahuudda yuhuudda weeyaane fa innahum iyagu kaanuu waxay ahaayeen qad inxaazuu kuwa soo degay oo usoo leexday ila alxijaazi dhulkan xijaaz la yidhaahdee hundaha ah zaman aliddihaadi berigii ama zamankii ama berigii cadaadiskii al ashuuri ee ree ashuuri ay dadka cadaadiyeen ee yuhuudda cadaadiyeen waa buktu nasar markii uu qabsaday qudus uu qabsaday wey iyo war ruumaani iyo kii roomaanka uu ka dambeeyey kuwaasoo dhan waan soo aragnay kama aslafnaa saan horaga soo hadalay oon horu soo sheegnay wa kaanuu waxay ahaayeen fi lxaqiiqati dhab ahaan waxay ahaayeen cibraaniyiina niman cibraaniyiin ahayn carab maysan ahayn cibraaniyiin bay ahaayeen oo yuhuud ah walaakin hase atee bacda alinsixaabi markay usoo ee, daldasheen insixaab waxaa la yidhaha daldalashada ama dibiguratayn bacda alinsixaabi markay usoo dibigurateeyeen ay usoo guureen ila lxijaazi xijaaz istubiquu waxay isku rinjiyeeyeen ama isku midabeeyeen bisibqati alcarabiyati midab carbeed bay qaateen fi ziyi xagga dharka waluqati iyo xagga luqada iyo walxadaarati iyo xagga ilbaxnimada saddexdaba niman carab ah unbay noqdeen hoostaba yuhuda ka ahaadeen xataa intii ayay midab carbeed qaateen saarat ay noqotay asmaa'uhum magacyadoodu wa asmaa'i qabaa'ilihim iyo qabiilooyinkooda qabiilooyinkooda magacyadoodu carabiyatan carab ay ka noqotay iyo wa xataa intii qaamat ay ka dhacday qaamad ay ka dhacday ama ay ka ahaatay beynahum iyaga iyo wa beyna alcarabi carabta dhexdooda cilaaqatu zawaaji guur xidhiidh guur uu dhex maray iyo wasihri iyo xidid way xidideen carabtaay la xidideen ilaa hasaatee annahum yuhuuddu ixtafaduu weli waxay ilaashadeen bicasabiyatihim aljinsiya jinsiyadoodii jinsigoodii yuhuudda ay ahaayeen jinsigii yuhuudnimo ee tacasubkii ay u sameynayeen ama dhiidhigii ay u dhiidhinayeen taas way ilaashadeen walam yandamijuu kumana milmin oo kuma dhalaalin fil carabi carabtan kuma milmin qacan sinaba bal kaanuu waxay ahaayeen yaftakhiruuna kuwa ku faana bijinsiyatihim isirkooda dheh isirkooda al israa'iiliyati jinsiga hadda tan oo baasboorka la qaato ma ahane bijinsiyatihim isirkoodii al israa'iiliyati ee ay maaragtay nebi israa'iil oo yacquuba ay ku abtirsan jireen iyay ku faani jireen aw ilyahuudiyati oo diinta ah wa kaanuu waxay yaxtaqiruuna kuwa ka mishiiqsada oo oo liida wa kaanuu waxay ahaayeen yaxtaqiruuna kuwa xaqira ama liida ama ka mishiiqsada alcaraba carabta ixtiqaaran liidid ama ka mishiiqsi baaliqan oo qoto dheer wa kaanuu waxay ahayn yarowna kuwa u arka anna amwaala alcarabi xoolaha carabta xoolaheedu mubaaxatun lahum inay u bannaan tahay oo ya-kuluunaha ay cunayaan kayfa shaa-u si alla siday doonaan siday kasta ay kusoo gashaba inay u bannaan tahay sidaa darteed baa alla wuxuu yidhi wa min ahli lkitaabi dadka ahli kitaabka ah waxaa ka mida man qolo ayaa ka mid a qoladaasoo in ta'manhu haddii aad ku aaminto ood u dhiibato biqintaarin xoolo aada u badan qintaarka waxaa weeyaan waxyaabo badan baa lagu sheegaa oo waa intaas la yidhaahdaa laakiin wax la huba ma aha waxa qurhee la huba waxa qintaar waxaa loo jeedaa almaalu lkathiiru maal badan haddaad u dhiibato yu-addihi ilayka wuu kuu gudayaa oo xoolihii ammaanada aad ugu dhiibatay waxba kaa qaadan maayo fartuu kaa saari oo dad fiican bay leeyihiin wa minhum waxaa ka mid a man qolo ayaa ka mid a man inta'manhu haddii aad ku aaminto ood u dhiibato bidiinaarin hal diinaar laa yu-addihi ilayka aan marna kuu gudanayn oon ku siinaynin ilaa maa dumta calayhi qaa'iman intaad dul taagan tahay maahane haddaad saa uga jeedsato waxba imaadan dhiibin buu ku dhihi daalika sababta uu saa u yeelayaana waxay tahay biannahum qaaluu waxay dhaheen laysa muusan ahaanin calaynaa annaga korkayaga fil ummiyiina kuwan ummiyiinta carabta dhihi jireen sabiilun dembi dembi naga raaci maayo walam yakuunuu mana aysan ahayn yuhuuddu mutaxamisiina kuwii xamaas iyo niyad toona u haya fii nashri diinihim diintoodii oo yahuudiyada ah inay xataa fidiyaan oo ay faafiyaan xamaas uma qabaan ilaa haddeer waa sidii wax diin faafin haddaad aragto waa waa muslim iyo masiixi masiixiyaduna waa sida muslimiinta meel walba ruux walba inay gaadhsiiyaan bay rabaan laakiin yuhuuddu waxba danka ma leh diintoodu waxay ku kooban tahay reer bani israa'iil walam yakuunuu maysan ahayn iyo mutaxamisiina kuwa niyad weyn u haya fii nashri diinihim diintooda faafinteedana niyad weyn umaysan haynin wa inamaa jullu bidaacatihim badeecadeeda badeecada ay hayaan ay gadi waxay gadi wey badeecada waxaad gadi baa la yidhaha moogtahay badeecad waxay gadayaan badankeeda addiiniyati addiin diinta ay dadka ka gadayeen waxay ahayd ma ahan yahuudiyadii ma ahayne alfa'lu faal wasixru sixir wanafathu afuufid waa un sixirkii un qeyb ka mid ah waruqiyatu tufid waxaa lagu tutufa waa sixirkii waxa un iyo amthaaluha wax la mida wabidaalika sidaa daraaddeed kaanu waxay ahaayeen yarowna anfusahum ku u arka naftooda asxaaba cilmin dad cilmi leh wa fadlin iyo sarrayn ay dadka ka sarreeyaan wa qiyaadatin ruuxiya iyo hoggaan ruuxeed ay dadka xagga ruuxda ka hogaaminayaan saas ayay isu arki jireen wallaahu aclam